xabsiga gobolka sanaag runtii muddu qadiyo ahaa oo meel fiican ayaa lasoo gaarsiiyey oo bulshada isku tashigeeda iyo ayaa lagu dhisay marka muddo adigu dhowr sanadood ilaa lix sano meelaha waxba lagama qaban duruufaha saamixi waayey oo waxyaabo kaleeto ayaa xooga la saaray sida saldhigyada biliiska oo kaleeto oo waxaa noo muudanaysay in saldhigu xabsiga ka horeeyo markii saldhigii la helo oo saldhigyadii ay shaqeeyaan ayaa markaa xabsigana loo gudbiyaa si dadkii markaas dee loo soo xidho ama maxkamaddu ay soo xukunto oo loogu soo gudbin karo xabsiga marka hadda ayay noqotay inaan maaragtay marka usoo jeensano markii saldhigyadii la dhisay ilaa shan sal lix saldhig laga hirgeliyey gobolka ciidamadoodana loo qarameeyey insha allahu tacaala intooda badanna dhawaan xarig laga jari doono marka dowladda hoose degmada baran ayaa maarata mashruucan fulinaysa waxaana insha allahu la gaarsiin doonaa meel uu ka shaqeyn karo xabsigu oo awal markii horeeto dadka laga xukumo halkan gobolka laga xukumo ama waxaa la geyn jiray gobolka bari iyo boosaaso ama gobolka karkaar iyo qardho waa la geyn jiray marka si arrimahaas laga maarmo ayaan insha allahu tacala hawshaas u sameynay dowladdana insha allahu contribution ama ka qaybgalkeeda haddii alaidmo waan sugaynaa si loo dhamaystiro xabsiga oo si dhamaystiran ugu shaqeeyo marka dhaqaalaha ku baxay waa imise dhismaha xabsigan
markii hore dee lacag badan baa ku baxday oo waa meel ba ku yaallaa fiican oo magaalada banaankeeda marka afar boqol oo mitir oo isku wareega weeye dhulka uu ku yaalla cabir ku yaallaa marka ilaa laba mitirna way dhisan yihiin degirka iyo maxaanku idhahdaa iyo qolalka loogu talagalaba marka hadda qeyb kamid a ayaa la dhamaystiraya haddii ala idmo oo musqulihii iyo berkedihii iyo qolalkii wax lagu xereeyey iyo xafiiskii maamulka ciidamada ayaa loo dhisayaa insha allahu tacaala inta kale oo dhiman oo maxaanku idhahdaa degirka iyo qolalka kaleeto intanaba insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in wejiga labaad uu noqon doono iyo kaqeybgalka dowladda talabuushanka dowladda aan ka sugayno waay mar markaa ma jirtaa cid kale oo idinka caawinaysa dhismahan xabsiga
iminka weli ilaa hadda ma hayno cid kaleeto naga caawimaysa hay-adda la s s f oo s m s oo xarunteedu garowa tahay ayaa barnaamijkan maaragtay dowladda hoose ee degmada baran ka caawimaysa dowladduna marka insha allahu tacaala televishinkeeda ayaan ka sugayna haddii alla idmo waaya dhanka kale bal waxaa nooga warantaa dhismihii wadada ceel daahir iyo sidoo kale jaamacaddii maakhir iyo garoonkii degmadaasi
runtii meel fiican ayay mareysaa wadadii wejiga hore oo caratuurka ah oo la socotaa magaalada baran ayuu soo gaaray dalabkii wejiga labaad oo daamirkii iyo jaygii iyo waxaasna waxaa iminka lagu rakibayaa magaalada ceel daahir si xaggaas looga soo bilaabo insha allahu tacaala waxaa hadda lagu guda jiraa sidii dhaqaale dheeri a loogu heli lahaa wejiga labaad iyo maxaanku idhahdaa hawa bilowgeeda haddii alla idmo marka waxaa la rajeynaya insha allahu tacaala dhawaan in la xariga laga jaro wejiga koowaad oo caratuurka ah kabacdina markaas la bilaabo wejiga labaad haddii alla idmo oo ah jayga iyo daamurka haddii alla idmo garoonkii waa tii la furay oo laga shaqaysiiyey shaqaalihii iyo ciidamadii amniga iyo wixiiba loo habeeyey haddana dhismayaal baa laga hirgeliyey oo insha allahu tacala isagana waxaa la rajeynayaa in dhismayaashiisu dhawaan markay dhamaadaan isagana xariga laga jaro haddii alla idmo jaamacadda iyadana waxa ay u xanibneyd muddoba oo la sugayey in ceel riiga loo qodo oo biyo uu helo dee dhismaha weyn oo ballaaran intaa leeg si loogu shaqeyn karo marka ceelkii dhawaan ayaa dawladdu soo baaskaraysay ama loo soo maaragtay loo soo qorsheeyey in ceel laga qodo waxaan sugaynaa haddii alla idmo baase weyn oo hay-adda tamarta iyo biyaha u qaabilsan puntland inay timaado oo ceelka marka ay sarfaygarayso dabeedna shaqadii la bilaabo si dhaqsaa loo bilaabo intaa markaa hawshaas ay maaragtay isku fadhiisato oo la gaadho xilligaas ayaa insha allahu tacaala iyadana xadhiga laga jarayaa oo shaqadii insha allah lagu bilaabay haddii alla idmo